أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe dagaallo culus oo u dhexeeya askarta dowladda xabashida etoobiya iyo kuwa jabhadda faano oo ka socda waqooyiga dalka etoobiya boqolaal ruux oo saliibiyiinta maraykanka ah oo ku halaagsamay duufaan ku dhufatay qaybo ka mid ah dalka maraykanka kuna u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada bokool iyo ganacsatada deegaanka ceelansaar oo ku soo gabagaboobay deegaankaas baarlamaanka dowladda saliibiyadda kenya oo eriyey madaxweyne ku-xigeenkii dalkaas xilli muddooyinkii dambe khilaaf uu ka dhex taagnaa madaxda xukuumadda nairobi maamul goboleedka shaadolo dirirka ah ee puntland oo ka hadlay fashilka shirkii magaalada muqdisho uga socday kooxda riddada iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada gaallaraacyada ah
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen duleedka degmada balcad ee shabeellaha dhexe ayaa waxay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen ilaa saddex kale oo murtadiin ah dhanka kale wilaayada gedo geesiyada towxiidka ee ka jihada wilaayada gadow waxay maanta madaafiic u garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada ceel waaqo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaan kaga sugan yahay wilaayadaas waxayna madaafiicda ku dhaceen gudaha xerada murtadiinta dagaallo culus oo u dhexeeya askarta dowladda xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda faano ayaa ka socda waqooyiga dalka etoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan wararka ka imaanaya dalka itoobiya waxay sheegayaan in dagaallo culus ay ka soconayaan deegaano dhaca waqooyiga dalka itoobiya iyadoona xog dheeraada laga helaya dagaaladaas dagaaladan culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda xabishada itoobiya iyo kuwa jabhadda faano ee amxaarada ayaa si gaara kaga soconaya mandiqada goojam waxaana dagaalada ay ku sii fidayaan dhul hor leh war ka soo baxay jabhadda faano ayay ku xaqiijisay in dagaaladan ka soconaya goojam ay ku qabsatay hub kala duwan iyadoona xukuumadda addis ababa aysan weli si rasmi ah kaga hadlin dagaalada ka soconaya mandiqadda dhowaan ayay ahayd markii dowladda xabishada etoobiya ay ku dhawaaqday guluf dagaaleed oo ka dhan ah amxaarada waxaana marba marka kasii dambaysa dagaalada ka socda dalka etoobiya ay ku sii fidayaan deegaano cusub boqolaal ruux oo saliibiyiinta maraykanka ah ayaa ku halaagsamay duufaan ku dhufatay qaybo ka mid ah dalka maraykanka warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman khasaare lixaad leh ayaa ka dhashay duufaantii aadka u xooganeed ee isbuucii hore ku dhufatay qaar ka mid ah gobollada dalka maraykanka iyadoona duufaan cusub ay ku habsatay malaayiin qof oo amerikaan ah wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa sheegaya in ugu yaraan laba boqol toddoba-iyo labaatan qof ay ku dhinteen duufaantii heleen taas oo ku dhufatay ilaa lix gobol oo dhaca koonfur bari ee waddanka maraykanka dowladda siliibiyadda ah ee maraykanka oo tiro koob hordhac soo saartay ayaa sheegtay in dadka dhinta ay tiradooda sii kordhayso saacadba saacadda ka dambeysa sababa la xidhiidha meedadka dadka la weysanaa oo la helayo duufaanta loogu magacdaray heliin ayaa wadatay roobab mihigaan ah oo aan kala joogsi lahayn daadad iyo dabeelo xididada u siibay geedaha islamarkaana burburiyey malaayiin guri gudoomiyaasha gobollada farolidda iyo sidoo kale sod karolina ayaa sheegay in duufaantu ay goysay waddooyinka muhiimka ah islamarkaana ay weli maqan yihiin adeegyada korontada dhinaca kale duufaan cusub ayaa dib ugu soo rogaal celisay mid ka mid ah gobollada ugu waaweyn dalka maraykanka markiska saadaasha duufaanada maraykanka ayaa warbixin uu soo saara ku sheegay in duufaanta hiliton ee ka soo bilaabatay gacanka mexico ay halis weyn ka geysan doonto gobolka florida joe baiden oo ah madaxweynaha dowladda siliibiyad ah ee maraykanka ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku saadaaliyey in duufaantan cusub ay geysan doonto halaag iyo burbur baiden ayaa amar ku siiyey guddiga maaraynta musiibooyinka inuu magaalooyinka waaweyn ka daadgureeyo dadka si loo yareeyo khasaaraha dhimashada aqalka cad ayaa carabaabay in duufaantan ay noqon doonto midda ugu dhibka badan ee soo marta maraykanka muddo ku siman hal qarni gobolladan ay duufaanadu ku soo lallaabanayaan waxaa ku yaala warshadaha ugu waaweyn ee soo saara hubka ay silibiyadda maraykanka ku xasuuqdo muslimiinta caalamka musiibooyinka rabbaaniga ee rabbi ku saliday gaalada maraykanka ayaa sannad walba galaafta nolosha kumanaan kun oo siliibiyiin amerikaan ah iyagoona sidoo kale geysta burbur dhaqaale oo baaxad leh kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada bokool iyo ganacsatada deegaanka ceelansaar ayaa kusoo gabagaboobay deegaankaas cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa kulankan uu socday muddo saddex maalin ah islamarkaana dhexmaray ganacsatada deegaanka ceel ansaar iyo mas-uuliyiinta wilaayada ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la horumariyo deegaanka iyo ganacsiga magaalada in la caawiyo masaakiinta garab istaagga jihaadka iyo arrimo kale oo dhowr ah gabagabada kulanka oo ay goobjoog ahaayeen nuqabada wilaayada iyo waxgaradka deegaanka ayaa ugu horreyn waxaa kelimad dardaaran ah oo dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey waaliga wilaayada bokool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan
bulshada deegaanka eelansaar jasakumullahu kheyran culamaaudiinka ganacsatada odayaasha dhammaan qeybaha bulshada oo shishal bedelan oo muddo saddex maalmood ee kulamo gaargaar ah niin socdeen oo hadda geeka hadeerina insha allahu tacaala gebagabadii iyo towjiihaadkii guud ilaahay subxaana wa taala anka mahadnagaan hanu waafajiye runtii howlbadan laku hadli qolo walba waliya munaasab haya lakula hadli marka awalan may bacrey insha allahu tacaala dardaarmay wali oo laisku ogaayay qolo kasta ee qeybaha bulshada kumada haddii ugaasida yihiin haddii ganacsatada iyo tan wali layska ogaayay la ballan qaaday oo marka may la raacay shaqeha la shal qaaday walna una qaadanay walna isan qaadateen horta in la fuliyo say laka talagal in la fuliyo intaas kadib insha allahu tacaala dhowr qodob oo tawjiihaad guud ah oo dardaaran ah dadka muslimiinta meel walba iyo roogaan gaar ahaan wilaayada bokool inta hadda na dheegahay iyo intana dheegi doonto insha allahu tacaala una dardaarmaan mayba kumid ah number kow dardargelinta waxbarashada iyo dacwada islaamiga in kor lanqaada la dardargeliyo ummadu wala horumarka deeraas may ahaa diin ilaahi waay walbarashadaas marka inu xooga saarna haddii maadi ata iyo haddii diini ataba inu xooga saarna jazaakum allahu khayran waxyaabaha ka hadalnin kumid hayti waana sii ta'kiidiyaan insha allahu tacaala qodobka labaad oo dardaarmamayba kumid aha garab istaaga jihaadka bariga africa insha allahu tacaala ummadun ilaahay baa ka gargaari ilaahay baan anka kaalmay ilaahay aan waafajiye inuu mujaahidiinta garab angnagadan gaar ahaan marka mayo dadka hadda una la hadalhayna oo gobolkan bakoolka nool jihaadka usugaha insha allahu taala in la malaabo qodobka saddexaad dardaarmo mayba kumid ah insha allahu tacaala in laka digtoonaado dhagaraha cadowga oo runtii marka saabsan isku darka qabaa'ilka muslimiinta ee dariska ah arrintaas arrin hadda hadarastiiw dadka muslimiinta aanu ku wacyigeliyaan may waxa arrin cadowga qorshe ku lew manaa qorshe kaley qorshadaasna mayba waa in oo muslimiinta dhatiyo la iska mashquuliyo madagna nasgeliyo waxyaabahaas marka siyaasa gaalada ku dambayto arintaas marka way ballan olaaliyaalow halku digtoonaadoy waxyaabaha una ku digaan mayba kumid ah dadka muslimiinta ee meelkasiyo roogaan waxbarasho ku sheega ee gaalada iyo wadan gaalnimo oo qeexan oo geedlanka gabaniya dadka la barahay iyo halka la barahay walbadana koley faahfaahin ahaytan jazaakum allahu khayran arrimaha marka oo dadka la wada gaarsiiyo oo lan sheego ummadda insha allahu tacaala qodobka shanaadana dardaarmo mayba walaalayaal daryeelka masaakiinta iyo dadka danyarta ah dadka ilahay ninka gargaaro hal tunsaruuna watursaquuna ilaa biducafaa'ikum yar rasuulka sal alay slam masriga iyo arsaaqda un aamahaynab ilaahay inta ninkushanahay dadka muslimiinta ee fuqarada ee danyarta ee daryaalow sidoo kale kulanka oo hadallo kookooban ay ka jeediyeen xubno ka mid ah ganacsatada ayaa waxaa gabagabadiisa kalimaad ka jeediyey malaaq muxiidiin guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada iyo malaaq xasan macalin dhiibaan oo ah malaaqa beesha macalin weyne anoo ka hadlaaw afka nuqabada gobolka bakool gaar ahaan milaati rooga mayba lana qobdo badan guud ahaan aydaan dhammaantiyo mayba ka saabsan yihiin kitaabka ilaahay ka saabsan yihiin haddii la era darjargelinta waxbarashada iyo dacwada iyo qodobkan koreeyahay runtii diintan meelwiina kulatay qofkani walbarada waladiina uutuu cilma darajaatinga ilaahay leey ini la qaado shay waajibow walaalaha waxyaabahan ii buraarujiyey qabsoo miya kumid yihiin haddii iskuulkii ata haddii masaajidadii ata nidaamaadkaas maanaya waftigan hadda dare walaalka hogaamiyaay waxyaabaha ata jiboorkan isku jaftay kumid ata alxamdulilah ilaahay mahadle may kumid ahaayeen qodobada un ayidaan guud ahaantii mardiga ay qodobo may kumid aha kan garab istaaga jihaadka ka socda bariga afrika may ballanaa muslimiinta guud ahaan qodobadan untan kor akhri guud ahaan ayidaan waana dhagan geli doon hore inuu hadalnay muslimiinta may ballanaa wala dantanka jarta kitaabkan ilaahay garab istaajiyo ini kitaabkuna garab surma waanuna ka dhaqanna waanu naftanka waa ina maalkana geynaa cizida in sharafteena hataa iyada ka helnayn may ballanaa kannan kitaabka ilahay garab surneen bacdallaahi mahadalle kadib meeg mahadnagaane walaalihii ku socday gobolka bakool waalagu sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan hogaamiyaha wafdigii niilroogi baryahan amaska nagnagaay walbadan oo dagnin e wada tashi e horumar diimada ona ku taladaani maylana jazaakum allaahu khayr misaalkiin lana niimbadi socodkiin iyo safarkiinna maylana ajar wiin ilaahay siin ku sii jazaakum allaahu khayr tii bayaanka haytay nanin la kooyay harakada niinshaantii insha allahu qaadani waana ayidni waana garab surnaan biidnillahi tabaaraka wa tacaala bayaankaas oo kow ku haytay walbarashada walbarashada diimeed isgarab istaaga jihaadka bariga afrika waxa qabashada antaasba insha allahu tacaala qaadani kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamo dhowr ah oo wilaayadu bilihii lasoo dhaafay ay la qaadanaysay waxgaradka beelaha muslimiinta ah ee dagaa wilaayada ah iyo ganacsatada baarlamaanka dowladda saldhigyada kenya ayaa eryay madaxweyne ku-xigeenkii dalkaas xilli muddooyinkii dambe khilaaf uu ka dhex taagnaa madaxda xukuumadda nairobi warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkan cali aadan cabdulaahi caliyare madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya gaalka lagu magacaabo rigathi gajagwa ayaa la kulmay xilka qaadis taarikhi ah kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu si aqlabiyad ah ugu codeeyey in xilka laga qaado madaxweyne ku-xigeenka iyadoo lagu eedeeyey dembiyo waaweyn oo ay ka mid yihiin hanti urursi sharci daro ah iyo kicinta naceeb qabiileed sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi ninka lagu magacaabo muses watangula gudoomiyaha baarlamaanka waddanka kenya ayaa yidhi natiijada mooshinka ee aan shaacinay ayaa muujinayso in laba boqol siddeetan iyo kow mudane oo ka badan saddex meelood labo xubnaha golaha inay taageereen mooshinka xilka qaadista laba boqol siddeetan iyo kow xildhibaan oo ka tirsan aqalka hoose ee dalka kenya ayaa u codeeyey in xilka laga qaado madaxweyne ku-xigeenka iyadoo afartan iyo afarna ay diideen hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka kenya gaalka lagu magacaabo kimani ayaa isna sheegay in siyaasigan kontineed sagaal jirka ah uu jebiyey saddex qodob oo dastuuri ah isagoo ku tilmaamay madaxweyne ku-xigeenka mid khatar ku ah midnimada waddanka kenya rigathi madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya isagoo ka jawaabaya eedeymaha loo soo jeediyey ayaa ku adkaystay inuu yahay mid daacad ah isagoo iska fogeeyey eedeymaha loo soo jeediyey kuwaasoo ay ka mid yihiin boob hanti dadweyne iyo kicin qabiilo waan la dagaalami doonaa ilaa dhammaadka ayuu yidhi shir jaraa'id oo uu qabtay ka hor intaan la gudagelin mooshinka xilka qaadistiisa aqalka sare ee dalka kenya ayaa goordhow dhagaysan doona dacwadaha lagu soo oogay madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya iyagoo la filayo inay meel marayaan xilka qaadistaas maamul goboleedka shaandalo dirirka ah ee puntland ayaa ka hadlay fashilka shirkii magaalada muqdisho uga socday kooxda riddada iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada gaalaraacida ah yaasir maxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya wasiirka warfaafinta maamulka riddada ah ee puntland ayaa sheegay in shirkii kooxda riddada uu burburay isagoona xusay in xasan sheekh uu ka howlan yahay qalalaasa siyaasadeed maxamuud caydiid dirir oo ah wasiirka warfaafinta ee puntland ayaa isagoo ka hadlayay khudbaddii qiiludayidda ahayd ee uu ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ku sheegay in uu weli socdo shirkii ka furnaa muqdisho ayaa sheegay in nidaamka xasan sheekh uu marayo marxalad fashil ah muuqaalka xamse ayuu ku sheegay in uu ahaa nin aad u daalan oo moraal jabsan islamarkaana uu ku daalayo waxyaabo aan dhici karin oo ku aadan isku keenidda kooxda riddada iyo maamul goboleedyada khudbaddii xalay ee ra-iisul wasaaraha wejigiisa waxaa ka muuqanaysay inuu aada u daalan yahay waxaa ka muuqanaysay in uu mooraal jabsan yahay mabaadii aanu isagu shaqo ku lahayn oo maaragtay awooddeeda lahayn oo loo sheegay xitaa jegadiisa in laga takhalusayo oo jego ra-isul wasaare aanay jiri karin buu ku daalayaa dad aanu muxuu ahaay mabaadiu isugu keeno oo midayn karta aanay jirin in la yidhaahdo orodoo khudbeeya waxaad tidhaha shirkii baa socda dheh keligaa intaad microphone tagto waxaad tidhaha shirkii waa socdaaye ma burburin shir socdaa ma jira shirkaasi ber horu burburay xasan beriguu madaxweynaha noqday markaasaa shirka wadatashiga uu burburay waayo deganaansho siyaasadeedna la gaadho xasan meesha wuu ka saaray qalaalasa siyaasadeed iyo qarandumis buu keenay tii bayna ilaa iyo hadda ku socotaa xasan sheekh ayuu sheegay in uu gidaarka soo taabtay lix bilood kadibna lagu dhigi doono isagoo shirkii fashilmay ku tilmaamay kii ugu dambeeyey ay isugu yimaadaan maamulka xasan sheekh iyo maamul goboleedyada
waxaana rajaynayaa insha allah hadda gidaarkaa la soo taabtay xasan iyo mabaadidiisii kalitaliska ahayd gidaarkay soo taabatay gidaarka hadday soo taabatayna waxuu ku khasbay marin maaragtay marinaayana waa sugaysaa in guntiga lagu dhigo lix bilood kadib guntiga lagu dhigo la yidhahdo xasanow soo bax isagaa odhan jiray maxamedow soo bax xasanow soo bax baa hadda sugaysaa marka waxaan u malaynayaa inuu yahay shirkani tobnaad kii ugu dambeeyey oo noociisa inuu ahaan doonaan malaynayaa waayo dee gidaarkii wuu gaadhay meel kale oo looga gudbo derbigii baa soo celiyey meel kale looga gudbo ma jirto
mar uu soo hadal qaaday kabixitaankii maamulka la baxay jubbaland ee shirkii fashilmay ayuu sheegay in uu ku saxnaatay laabadaasi
axmed madoobe meesha uu ka abbaaray waxaan raba waxaan qabaa inay horta meel fiican tahay meesha ku abbaaray waayo qofka ugu horreeya la dili lahaa waa isaga horta doqon maaha waayo mindidii aan kugu dili lahaa ee gacantaada ku jirta ii dhib aan kugu dhuftay ninka lagu yidhi hadduu diiday horta doqon maaha waxaan qabaa inuu abbaaray waayo qofka koowaad ee dastuurkiisa laga qaadayo ee dabeedna laleeyahay maaragtay qoorta soo dhiibo aan kuu taliye waa isaga weeyaan mudxereedkiisii baa dhammaaday inuu doorasho qabsaduu doonayey muddo kororsi sanadaan ku siinayaa waa qofka koowaad la birayn lahaa buu ahaa horta meel fiican buu ka qabtay hadalkaani ka soo yeeray maamulka riddada ah ee puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo maamulkaasi uusan ka qaybgelin shirkii maamul goboleedyada iyo kooxda riddada ee magaalada muqdisho kaasi oo haatan maraya marxalad fashil ah mahadsanid yaasir warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh